dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay
kulan wacan wanaagsan meel walbaa joogtaan si kastoo maqalkan idiin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulusada warabsada xilli walba hadaan kalaad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
soo dhowaada hasha bar mise barha bar waxaa iskale geedka beeyada muxorlan waxaana wakiil ka ah jaamac barka soo haray waax mise waax waax waxaa iskale jiiclan waxaana wakiil uga ah qoraane waaxda soo hartay fallar mise fallar fallar waxaa iskale qansaxlan waxaana wakiil uga ah diiriye fallarka soo haray jibsi mise jibsi jibsi waxaa iskale garaslan waxaana wakiil ka ah madkerow jibsiga soo haray ribec mise ribec ribec waxaa iskale mukaylan waxaana wakiil uga ah calasow ribaca soo harayna waxba nooma galeen naga siiya maqan maayo qaybtii dawacada miya allow cadaalad ma u qaybinay waar dee qaybta noocani maxay ahayd ka joog adiga kuma jirtid sayd bursi waa kan soomaaliya indhahan u yeelay ya suluug iska dhaq nin seexday iyo nin soo jeeda isku si wax looguma qaybiyo horaa loo yidhi ninkii seexdaa siciidiibu dhalay sinaan ayaa wax loo qaybshee iska dhaafa suluuga aan mudnaado maalkanay sii magacnayan waayin waa halkay maanta joogto iska dhaafa masayrka aryaha tanoo kala arkay
mar kale kulan wacan wanaagsan waa talaado arbacay soo gelayso taarikhda ku asaysan tahay saddexda bisha layo tobnaad ee nofembar sannada labaatan toban iyo sagaal qodobada barnaamijkan caawaan ku soo qaadan doona haddii allaha waddan laga hela waxaa qayb ka noqon doona banaanbax dad ay ku dhintay dad kalena ay ku dhaawacmeen oo looga soo horjeeda maamulka hirshabelle ayaa maanta ka dhacay magaalada boloberd ee gobolka hiiraan faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doona goor waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegaysan doontan waxaa qayb ka noqon doona madaxweyne hirshabelle maxamed cabdiwaare ayaa maanta xil ka qaaday wasiir ugu badnaa oo ka tirsan golaha wasiirda maamulkaasi kuwo kale ayuu magacaabay weerarka ugu dambeeyey ee deegaanada hirshabelle faahfaahin ku saabsan ayaad goru maqli doontaan dowladda maraykanka ayaa horjooga ugu sareeya dagaalamayaasha al-shabaab waxay duldhigtay shan milyan oo dollar in lagu almarin doono ee cidda soo sheegta xog sahli karta in la qabto ama la dilo goru ayaan idiin soo gudbi doona saaxiibyaal waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dhereed ah ayaa ka soo baxaysa dil askari ka tirsan ciidamada milatariga soomaaliya caawa lagu geystay magaalada dhuusamareeb ee galmudug xaalad kacsan ah oo dhuusamareeb laga waranayo ayaan idiin soo gabi doonaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada galmudug ayaa qeelaan ba-an ka muujiyey ayax fara badan oo xilligan ku sugan qaybo ka mid ah deegaanada galmudug ee warar ka soo baxay ayaan idiin soo gabi doonaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa maantay kulan ku saabsanaa maqaamka muqdisho kula qaatay wasiirka dastuurka faahfaahin ku saabsan ayaad maqli doontaan waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka degtay fatahada hor leh oo ka dhaca qaybo ka mid ah dalka soomaaliya waan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal ciidamada jabuuti ee qaybta ka howlgalka midooda afrika amisom ayaa maanta dad ku rasaaseeyey ee banaanbax dhigayay magaalada boloberd ee gobolka hiiraan khasaare isku jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay warar ka soo baxaya boloberde ayaan xogo ku saabsan goor in la wadaagi doonaa qodobadaasi ugu soo korintaa barnaamij aan ku jirno hayaad maqli doontaan xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka aa ku dhagaysan doontaan heesta
dood cadaalada dadka maqashii sharcigana duni ka digtoonahow dad bulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonahow dad bulaaqay noqotee
tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa xasan saaxiibka cumar axmed ibraahim saxiifo ee barnaamijka caawa dhanka farsamada qaabilsan waa mar kale iyo xulashada warayshada
qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaleecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qafladun
kulanasana saaxiibyada kusoo dhaw barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada bulowberde ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle oo ay maanta ka dhaceen banaanbax ballaaran oo laga soo horjeeday maamulka hirshabeelle gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee maxamed cali caadle oo ku wajahnaa maanta magaalada bulowberde ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle si halkaas u geeye maamul cusub oo hakaradka deegaankaasi kasoo horjeesteen islamarkaasna sababtay in banaanbaxaasi rabshadaha wata maanta oo ka dhacay magaalada bulowberde ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle wararka aan ka helina gobolka hiiraan ee hirshabeelle si gaara magaalada booloberd ee gobolka hiiraan waxaa maanta ee subaxii hore ee maanta ka dhacay banaanbax ballaaran oo looga soo horjeeda maamulka hirshabeelle doodbaxaas oo mid ballaaran aha ayaa waxaa looga soo horjeeday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle maxamed cali caadle oo la sheegay in sacdaha in maanta uu safar ku tegi lahaa magaalada booloberd ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle boqolaal dadweynaha ayaa isku soo baxay wadoonka magaaladaasi kuwaas oo gubayay daayiro kuna qiilinayay erye ka dhana maamulka hirshabeelle sidoo kale dadbaxaasi ayaa wuxuu saameyn xoog leh ku yeeshaa dhaqaaqa guud ee degmada buluberde ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle wararka aan ka helina halkaasi waxay intaas ay ku darayaan in shacabka ay didan yihiin maamul cusub oo dhowaan loo soo magacaabay degmadaasi ayadoo dadbaxaasi sii xoogaysan markii amisom ay xirtay saddex oday dhaqameed oo ka mid ah haggadka deegaankaasi amisom waxaa la sheegay in ay rasaas ku ruday dad dadbax ka dhigayay ee goob ay ku sugnaayeen oo ku taala magaalada bulberd ee gobolka hiiraan hirshabeelle qofka madadka banaanbaxa dhigayay ayaa rasaas eerday ciidanka amisom ku dhintay halka qof la shacabaa la sheegay in uu ku dhawaamay rasaasta ciidamada jabuuti qaybta ka howlgalka midowda afrika amisom ay ku rideen banaanbixii ee dadkii qayb qaatay ee maanta ka dhacay magaalada bulberd ee gobolka hiiraan hirshabeelle qaar ka mid ah banaanbaxyaashii maanta banaanbaxa ka dhacay buluberde ayaa la hadlay warbaahinta waxaana hirshabeelle ay ka codsadeen inay joojiyaan fowda ay ku wadaan maamulka buluberde dowladda federaalk soomaaliya ayay ka codsadeen inay wax ka qabtaan dhibaatada ka taagan buluberde caalamka waxa u sheegaynaa oo dowladda federaalka u sheegaynaa hirshabeelle waxba nooguma taal waata dabka nagu shiday waata dadna dhibtay waatana shiday biyobaxa iyadaa nooga daran roobka iyadaa nooga daran wax alla waxa la keena iyadaa nooga daran war war hirshabeelle waxaan dhahnaa nadhaaf hirshabeelle maxaan dhahnaa nadhaaf war hirshabeelle nadhaaf markay odayaashayna ay xirxirayn sababta ay ku xirayeen maxay taha taa waxaan ugu gudbiyey eh, reer jabuuti markaan u soo noqdo eh, buluburto buluburto aayaheeda inay ka tashato idaa u taagan buluburto loo tali maayo buluburto talama rabto muddo badan waa loo tali Eh, ninka la yidhaahda caadla muddo badan waa ku tutuntay buluburto wixiiska helay allah u calfo hiiraan ninka ku tuntuuhayo oo ku dhiilaayo oo afar iyo labaatanka daba taagan caadla waa ninka la yidhaahda eh, maxamed cabdiwaare iyo ninka la yidhahda kii eh, madaxweyne ku-xigeenan ah isna oo isku famil ayiin sii caate Eh, waxaa looga dhigay waxaa looga dhigaya qaba caliguudbaada oo laba xibnood oo isku xigta lagu iskugu xijiyey dhibka oo hiiraana la iskugu xijiyey sababta baladweyne eh, buluburto jallaqsa inay dhibaan keliyaha loo sameeyey saaka waxaan mudaharaad ka nahay oo dhibaato lagu haayo oon ku soo bannaanbaxnay dhibaatada hirshabeelle lagu haydo hirshabeelley dhibaatada naga dhaaf caadlow dhibaatada naga dhaaf adii joohiraa kuu nabada adii guddoomiye ku-xigaankaaga cali guudlaawo joohiraa idii nabada annagana waxaana dhibay oo aan qaryo adduun loo sheegtay kursi laaliisha oo laba bilood kadibba nin loo soo diraa iyo kuwo lacag ahoo lala wareega hirshabeelle waxaan u sheegaynaa oo reer joohir u sheegaynaa maanta kadib dhaqaale buuliburto laga soo aruursho inayna hirshabeelle hotaal ku seexanayn hirshabeelle inayna dhaqaale buuliburto ayna hir ayna ku seexanayn hoteelaanu sheegaynaa waxaan leeyahay nimanka wasiirrada xildhibaanyada oo la soo diray oo dabka buuliburto si fiican uga shiday oo hoteelka jiifo lacagta ku cunaa lacagtaad soo siideen ayagaa idii cunahaa amigu xabba idiiguma qaban ree buuliburta waa kuwaan ayagay taladu gacanta ugu jirtaa ayagay ka godaa ayagaa wax walba awooda awoodda allaa iska leh ilaahay intii ka sokaydo ciday keen
dowladda federaalka ra'iisul wasaaraha soomaaliyeed iyo madaxweynaha eh, federaalka farmaajo cod dheer hal sanaa qaylinayna welina war kama hayno ma waxay raaceen wasiirka boostada iyo isgaarsiinta miyay raaceen ma raacin ma raacin ma raacin ma raacin war ninkaa naga celiya war ninkaas naga qabta waa nin soomaaliyeed hirshabeelle maaha kuwa u gaban yahay maaha saamayntiisa annagu halkaan lagu taallo muddo toban maalmood laga joogo wuxuu lahaa khamiiska khamiisa imaara shan khamiisaad khamiista soo socota imaara koosalkaan keena midda soo socotaan keena koosalkaan keena ta soo socotaan keena waxaan marka wiilkii oo jaabka ku sidaa koro wiilkana waa lagu qasbaa ragaa ku qasbaa wiilkaas wuxuu ka shaqeeyaa xafiiska boostada iyo isgaarsiinta ummadda soomaaliyeed boostada iyo isgaarsiinta ummadda soomaaliyeed xafiiskeeda uu ka shaqeeyaa xoghaynuu ka yahay war nin xoghayn ah oo wasiir xoghayn u ah oo oo- oo muxuu ahayto mu- mushaar badan qaata marka buulo burdaaydoo halkun la sii laleeyahay orod tag waxa ka dambeeya waa taqaaniin waxa ka dambeeya waa taqaaniin ma yeelayno ma yeelayno buulo burta danteeday ka tashanaysaa danaheeday ay- ay- ay u soo bannaan baxday waxay rabtaa rabitaankeeda inay ku socoto
xulasho warashada ay dhegeysanaysaa reediyo caadan oo la socodana ka bixin ee bulobarde madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa galabta maqrabkii xil ka qaaday wasiiro dhowr ah oo ka tirsan maamulka hirshabeelle wasiirada maxamed cabdi waare xilka uu ka qaaday waxaa ka mid ahaa wasiirkii wasaaradda amniga cabdiqaadir aadan jeelle wasiirka warfinta maamulkaasi ee cabdiweli maxamed cabdi wasiirka wasaaradda amniga ayaa waxaa loo magacaabay xildhibaan maxamed cabdiraxmaan khayrar halka wasiir dowlaha hilka u- halka wasiirka warfinta hirshabelle loo magacaabay maxamed cabdiraxmaan maxamed madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa sidoo kale wuxuu magacaabay wasiir dowlaha hubka dhigista iyo dhaqanqaacdinta maleeshiyaadka abuukar macalin rashiid halka wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga ah loo magacaabay cabdisaaqi aadan gedi war-saxaafeed ka soo baxay ma- xafiiska madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare waxaa warbaahinta la hadlay islamarkaasna akhriyey afyeenka madaxtooyada hirshabelle daawud xaaji ciro bismillahi raxmaan raxiim waxaan idin- idinla wadaagayaa wareegto madaxweyne oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane doctor maxamed cabdiwaare waxayna u qoran tahay sida tan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dowlad goboleedka hirshabeelle xafiiska madaxweynaha wareegto madaxweyne ujeeddo isku shaandhayn golaha wasiirada markaan arkay dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan qodobada kuntii lixaad iyo konton iyo toddobaad markaan garwaaqsaday in loo baahan yahay dardargelinta howlaha amniga adeega bulshada iyo horumarinta dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan soo saaray isku shaandhayntan kooban kow mudane cabdulqaadir aadan jeelle waxaa laga qaaday xilkii wasiirka amniga gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana xilkaas loo magacaabay xildhibaan maxamed cabdiraxmaan kheyre labo mudane cabdiweli moxamed cabdi wasiirka warfaafinta ayaa laga qaaday waxaana loo magacaabay mudane maxamed cabdiraxmaan axmed wasiirka warfaafinta hidaha iyo dhaqanka labo saddex xildhibaan abuukar macalin rashiid waxaa loo magacaabay wasiiru dowlaha hubka dhegista iyo dhaqan celinta afar mudane cabdirasaaq aadan geeddi waxaa loo magacaabay wasiiru dowlaha qorshaynta iskaashiga caalamiga ah wasiiradan cusub xilkooda allah la garab galo wareegtadan waxa ay dhaqan gelaysaa marka uu seexo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane doctor maxamed cabdi waare waa uu naseexay oo sidaas ayay ku dhaqan gashay afyeenka madaxtooyada hirshabelle daawud xaaji cirre ayuu kaasaha faafaan ka bixinaya war-saxaafiyeed ka soo baxay madaxtooyada hirshabelle kaas oo isku shaanin lagu sameeyey qaar kamid ah golaha wasiirda maamulkaasi magaalada dhuusamarib ee galmudug ayaa markan aadaya magaalada dhuusamarib ee galmudug waxaa weli kasoo yeeraysa khaldhan ay muujinayeen qaar ka mid ah waxgaradka deegaanada galmudug kuwaasoo dhuusamarib u tagay inay qayb ka noqdaan dhismaha galmudugta cusub ee hadda laga yeelinayo magaalada dhuusamarib ee galmudug qaar ka mid a waxgaradka ku nool deegaanada galmudug ayaa dowladda federaalk soomaaliya ka dalbaday in wax ay ka qabtaan dhibaatada wasiirka arrimaha gudaha iyo qaar ka mid a guddiga doorashooyinka ay ka wadaan dhuusamareeb taas oo ku aadan eh, bedelida odayaasha saxayaasha ah ee galmudug oo dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ay qaybo ka mid ay bedeshay Eh, shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay cabasho eh, iyo iyo ogolaanshuhu ku saabsan yahay annagoo haddaan nahay beesha sacad cawareere wuqu jire anigoo ku hadlaya afhayeenka beesha wuqu jire ah bedel axmed kulane waxaan meeshaan ka caddaynaynaa waxa beeshu rabto beeshu waxay rabtaa eh, in ay caddayso waxa ay rabto waxa ay rabtaa beeshu dhaqanka ka mas-uulka ah sida suldaan cabdulaahi suldaan maxamed ducaale in ayuu inuu u saxiixi karo xildhibaanada una soo xuli karo beesha rabitaankeedu waa intaas caasimadda dhuusamareeb waxaan fadhinaa shan bilood waxaan u joognaa dhismaha dowlad goboleedka galmudug waxaan rabnaa cadaalad waxaan rabnaa in la helo qof walba xuquuqda ay ku leedahay maamulka waxaan diidanahay waxaan diidanahay haddaan nahay sacad cawareere beesha ugu jira khaas ahaan nin aan beesha u dhalan oo la yidhaahdo cabdinaasir jaamacseed oo aan ahayn beesha ugu jira ka mid ahayn dadkii laba kun shan iyo toban u saxiixay laba xildhibaan oo ay ku boobayeen dad siyaasiyiin ah oo dana khaasa ka lahaa ninkaas beeshana ka mid ma ahan waxna nalama leh hadda ayaa masana siyaasiyiin kale mar labaad rabaan inay wax ku boobaan laba kun toban iyo sagaal waa diidannahay ma ogolin hadday dib dambe usoo laabatanana wixii meeshaas ka dhaca oo cawaaqib xumo ah waxaa mas-uul ka ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya khaasan wasiirka arrimaha gudaha saaka waxaan ku daraynaa baarlamaanka galmudug ee kas- federaalka oo ka soo jeeda galmudug inay arintan soo farageliyaan arrintan ka hadlayno ragga hore eh, afhayeenka hore u sheegay waxay ku saabsan tahay boobka dhaqanka beelaha hadda waxaa la joogaa xilligii doorka odayaasha dhaqanka ah soo xelista baarlamaanka iyo saxiixiisa waxa iskale dhaqan dhaqan waxaa la yidhahdaa waxa dadku ay ku heshiiyaanoo cid malah u ah Eh, qabaa'ilku waxay u dhisan yihiin sidai dowladda u dhisan tahay beeshan waqujire waxay leedahay suldaan guud oo la yidhaahdo suldaan cabdulaahi suldaan maxamed suldaan ducaale oo hadda goobta fadhiya cid kale oo ku matasha in ay wax u saxiixdana ma jirto dowladda federaalka hadday isku daydo inay cid kaleetay arrintaa u ogolaato waxaan ka qaadanaynaa go-aan cad oo aanan kula shaqayn doonin waxa meesha ka soo baxa inkastoo aysan muuqan cadaalad inay ka samayn doonto in maamul saxa laga rabo horey baa waxaa loo yihi ninku dilay kuma duugo dowladda federaalka waxaa la wada ogyahay horey bay galmudug uga riday qalalaaso iyo iska horkeen iyo maxaanku idhaahdaa ragaadin mana filayno sida hadda muuqata inay ka bedelan tahay sidii hore waxaan rabnaa koob iyo tobanka beelood oo galmudug wax ku leh inay ka midoobaan habka hadda wax u socdaan oo ah nin aan dhaqan matalan inuu yidhaahdo anaa dhaqankii ka wakiil ah wasaaradduna albaabka u furto ka aqbasho arrintaa ayadaa waxaan uga digaynaa waxaanu baaq ugu diraynaa beelaha dhan inay ka midoobaan annaga ka beel ahaana ma aqbali doono in la xaliyaana way fududahay oo haddii wasaaraddu ay doonayso halkaa inay gasho waxay ku xiran tahay beeshiiba hal maalin in dhegeysto albaabka laga xiro layihahdo bal soo heshiiye adinku laakiin nin xoolo boob haysto albaabku u furan yahay cidna kusoo leexan maayo sidaa darteed waxaan si adag ugu sheegaynaa dowladda wasiirka arrimaha gudaha guddiga farsamada haddii ay dhacdo cid aan cabdul- eh, sudaan cabdulaahi ahayn inay wax u saxiixda ugu jireen waxa ka soo baxa iyo waxay sameeyaan iyo dowladda midna aqoonsan mayno deegaanada aan ka soo jeedno ka talinana kama shaqayn doonto
cabashada yadaani wasiir guddi eh, waxqabasho meelaanan markaan ka horgeyn lama arko ha ahaatee marka hore waxaan idin caddaynayaa anugu horta waxaan nahay annagu beesha wuqu jire la yidhaah wuqu jire meelaan dacwadoolin ilaa xamar lama arko waqtigaa nagu dhaafahaya maahanay raggii wasiirkii guddigii kuwii acdaalaa nahay waxaanan u gudbin aba lama arko haddaan nahay annagu beesha wuqu jire ninaan boobayna horta lama arko ninaan baryaynana lama arko wax ayagana ninma haysan karo dad baana haysta dowladduna waa ku ogta waxaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa xaquuqdaan leenahay oo saddexda xibnooda uu ugu jira leeyahay oo suldaannimadiisii suldaanna uu ku leeyahay oo suldaan u fadhiyo oo odayaal u fadhiyaan oo aanan codsi baan wax kala haata markaan ku doonay yaanala kaga bedelin wax ka dhib badan inaan horta ku raadino waxaa kaloo jidha eh, dowladdu dowladdu ama dadkay soo diratay ama maamulka galmudug wax aawa aan meerinayna waxaysan ogeyn lama arko ilawse waxa ay sameeyeen ogaal bay u yeeleen ha ka laabteen baan leenahay ha ka laabteen ugu jiri anuu hebel iyo hebel waa la soo sheegay dadka dadka ugu da'da weyn weeye dadka hobiya ka farxan weeye dadka waagii dhoodi xilli ogaa soo dhisay weeye in misana hadda la yidhaahdo xaqee xaq ku leeyihiin waa xaq daro ikhyaar fiican baa iga horreysay waxaas aan sheegna haddaan la yeelin wixii kaloo noo fudud baan yeelaynaa saasna galmudug wax uga dhaqamaan mayno galmudugnimana ku ahaan mayno ilow galmudug waxa haddaan ka baxno waxaa naga saaray dowladda waxaa naga saaray guddiga waxaa naga saaray wasiirka arrimaha gudaha annagu waxaan leenahay saddex xibnood saddexda xibnood ugu jiraa iska leh suldaankaana lakugu dhiibayaa suldaan cabdulaahi maxamed ducaale suldaan isagaana lakugu dh wixii ka soo harana ma aqbalayno hebel iyo hebel iyo hebel kale ma aqbalayno wax allaale wax isagana lakugu dhiiba maana wax kaloon aqbalayna ma jiro beeshan waa beeshii ra-iisul wasaare gaalkacyo kugu soo weleweysay beeshan waa beeshii ubaxyada kuu lushay haddayse odayaashan joogi lahayd adig gaalkacyo ma tagteen marka dadku rabo oo ku soo dhoweeyay ra-iisul wasaare inaad saaka xaqirtidna taas waa caloolxumo beeshan ha ku qasbin inay mucaarad noqdaan ra-iisul wasaare arintaad waad og tahay xildhibaanadeena ubax tahliil warsame habeenii dharaar bay ku hor joogtaa tixgeli codsiga waxaa xildhibaan ubax tahliil beeshuu ku jiro suldaan buu leeyahay suldaankana waa cabdulaahi suldaan cabdulaahi suldaan maxamed suldaan ducaale maqaar saarka joojiya cabdinaasir jaamac sayd odow weeyaan odow wax u qaybiyo in adeerkaya kaletay cabdikariinka min ameerika iskala nimid nabadoon isamadoon meelna kumaanag wiil yaroo iska xamaalinayo tagsi wadu ahay
ma rabno ma aanan u soo safrin dowlad goboleedka galmudug inaan marti ka noqonno oo agoon ka noqonno laakiin waxaan u soo safrinoo walaalaheenna ula soo wadaagnay inta nala leh aanin kugu soo bandhignay inay kobacdo inaan ka helno aayatiinkaan ka rabnay inaan ka helno meeshii loogu talagalay mana hayno waa yeel waayo uu dhahay siyo annagoo isyeelyeelin yaanaan isyeelyeelin beesha sacad cawareere ugu jiraan nahay haddaad og tihiinba beesha sacad waxay ahaan jirta hal gabaraa xataa waxu dhihi jirtay hal odayaa waxu dhihi jira kumay kale leexan jirin dowladeey adinkaana qaybiyey kya waxaa dhahdeen sacad waxay leeyihiin saddex kursi oon kursi kursi ku xaqgudbi karin kursiga uu ku jire waxaa la dhahay waxaa laga rabaa konton iyo kow ergo iyo hal xildhibaan anigaa ka mida dadkii kusoo tartamay konton iyo kowdaas kursiga odow waxaa dhahdeen waxaa laga rabaa konton iyo kow ergo iyo hal xildhibaan dadkii kusoo tartamay baa jooga kursiga cabdalle waxaa la dhaha waxaa laga rabaa konton iyo kow ergo ah iyo hal xildhibaan dadkii kusoo tartamay baa jooga inagoo saasahoo hal wax wadale markaad kuraasta noo qaybiseen oo siyaasadda noo qaybiseen haddana maanta waa isku kiinbur jabinaynaa waa diidnay annagoo ah beesha wugu jira beelaha wugu jire anigoo ah suldaan cabdulaahi suldaan maxamed ducaale waxaan soo jeedinaynaa ama ka cabanaynaa dowladda federaalka iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo xogwasiirka arrimaha gudaha guddiga doorashada oo dhuusamareeb jooga war-saxaafeedkii ay maantii dhoweed noo soo saareen oo yidhaahdeen waxaan qabanaynaa guddigii waxaan xaraynaynaa afartan iyo saddexdii saxiixayaasha laba kun iyo shan iyo tobankii la xareeyey yaan xaraynaynaa warkaas annaga waxbaa naga raacay raallina kama nihin umana dhammin dowladda federaalkan waxaan ka codsanaynaa iyo madaxweynaha farmaajo xasan cali khayre wasiirka arrimaha gudaha waxay yidhaahdeen waagii halkan farmaajo uu yimi oo shirka nabadaynta la xirayay wuxuu yidhi waxaan samaynaynaa buu yidhi kow iyo tobanka beelood heshiis ayagoo ah oo nin dowladbaqalkii ninka la yidhaahdo kow iyo tobanka beelood beel waliba iyadoo raalliya yaan madaxweyne loo dhan yahay oo maamul goboleedka galmudug dhuusamareeb galmudug aan dhisaynaa waxaa noo muuqata in warkaas la baal maray wax ka jiraana aan la arag kow iyo tobankii biloodna cabasho ka taagan tahay ola aan cabanayni ma jirto annagu haddaannaha beesha ugu jire waxaan rabnaa galmudug annagaa dhisnay sacad baa dhisay ma garatay sagaal sanay sagaal sanay soo wadeen waxay keeneen dhuusamareeb iyo cadaado maanta dhuusamareeb baa la joogaa shan biloodna waxaan u joognay dowladda cadaalada inaan wax ka dhisanno oo ay noo dhalato oo dadku hore ugu kaco ma garatay waxaa noo muuqataa inaan cadaaladi ka jirin dowladda federaalka madaxweynaha farmaajo iyo xasan cali khayre waxaan ka codsanaynaa iyo wasiirka arrimaha gudaha qorshaha hadda socda inay wax ka bedelaan haddaysan wax ka bedelin annagu beesha ugu jiraan beelaha ugu jiraan nahay gaalkaxyaan ku noqonaynaa galmudug loo dhan yahaan dhisanayna mar labaad
qaar ka mid a waxgaradka deegaanada galmudug oo maanta shir ee warbaanta ugala wadaag dhuusamareebkaasi oo kaga cabanayeen bedelida qaar ka mid ah ee odayaasha siciyaasha ah oo dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ay bedeshay xulusha wareysuda ayaa dhegeysanaysaa reediyo cadan oo la socotaan magaalada caasimaddaah ee muqdisho ayaa markaan aadaya wasiirka arrimaha dastuurka wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda federaalka soomaaliya saale axmed jaamac ayaa xafiiskiisa maanta ku qaabilay gudoomiyaha gobolka beeraandir dhahna duqa magaalada caasimadda ee muqdisho kulankaasi yeesheen labada mas-uul ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha dib ugeysa dastuurka gaar ahaan maqaamka caasimada ay ku dhex yeelanayso dowladda federaalka soomaaliya gudoomiyaha gobolka beeraandir ayaa siiyey warbixin ku saabsan noocyada maqaamka caasimada ee ka jira dowladda federaalka dowladda si loo aqaado si aragti loogu qaado gudoomiyaha ayaa u madceshay warbixinta ay haydaha ay u xil saaran tahay dib ugisa dastuurka islamarkaasna dadka degan caasimada ay diyaar u yihiin inay ka arti dhiibtaan ku biiridda howlaha socda ee dastuurka dowladda federaalk soomaaliya
waan ogahay inaad shaqo adag oo badan aad dalkoo dhan aada u haysiin waan ogahay arrimihii masiiriga ahaa dastuuriga ahaa dalka in adinka laydin idmaday go-aamadiinnu waxay noo yihiin muhim gaar ahaan xillig hadda hadda la joogo aaday muhiim noogu yihiin bulshada gobolka banaadir tirakoob dhab ah lama hayo laakiin lagu sheegay inay saddexda milyan yihiin waxaan dii sheegayaa inayan qanaaco dhammaystiran qabin soomaalida dhan haddii la weydiiyo adigu ma qanacsan tahay qanaaco ma qabaan oo cid qanaaco qabtaaba iska yar laakiin haddana tabasho la taaban karo oo reer banaadiraa jirta ma filayo tabashadaas jirtaahi inay xilligan hadda aad howsha gacanta ku heysiin inay dhaafi doonto insha allahu tacaala waxaan doonaynaa tabashadoodaas in loo siiyo fursad loo siiyo inay soo bandhigaan wixii guddiga halkan fadhiya iyo hay-adaha la midka ah howsha gacanta ku haya ee wasaaradduba wixii gar ah inay tixgelin siiyaan wixii aan gar ahayna lagala doodo la yidhaahdo a b c d gar ma ahan ama mataqaanaa wakhtigeedii waa la soo dhaafay ama wakhtigeedii lama gaarin xooga u kaadiye wixii tabasha tirid ah ee loo arko inay gar yihiin in mataqaana loo tixgeliyo
hadda ayay dowladdu dadaal ku jirtaa in arrimihii cashuuraadka iyo maamulka laysku xidho si dakhliga dadku dalku uu kaco marka waa waajibna saaran inaan xuquuqdooda ka turjinno aynu guud ahaanna hubinno sidii ay magaalada muqdisho u bullaali lahayd oo u ahaan lahayd caasimadda dalka soomaaliyeed iyadoo caasimadnimadii iyo iyo waajibaadkii la hubinayo ay lahayd caasimadii iyo wixii laga filinayay iyo xuquuqdii dadka deegaanka labada iswaafajintoodana waa arrin muhiima oo dastuurka ku astaysan
gudoomiyaha gobolka biraandir rahna duqa magaalada caasimadda ah muqdisho ayaa kaasahaa oo faafaan ka bixinaya kulan uu magaalada caasimadda ah muqdisho uu kula qaatay wasiirka arrimaha dastuurka dowladda federaalka soomaaliya saalax axmed jaamac xulasha wareysada ay dhegeysanaan saaree dhuwacdan oo la socotaan magaalada caasimadda ah muqdisho ayaa markaa naadiyaa dowladda federaalka soomaaliya ayaa heegan buuxda gelisay kooxaha ka shaqeeya gurmadka deg dega ah iyo talisiyada ciidanka booliiska iyadoo cabsi laga qabo roob mahiigaan ah oo dabalwata inay ka dahan qeybo kamida dhulka soomaaliyeed qoraal ka soo baxay wasaaradda warfinta iyo dhaqanka dalxiiska ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ka degeyso fatahaad hor leh oo ka dhaca soomaaliya iyadoo laga xabsi qabo in ay da-aan roob xoog leh oo dabalwata taasoo khasaare isku jir dhimashii dhaawac geysta sidoo kale qoraalka kasoo baxay wasiirka wasaaradda warfinta dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay heegan buuxda gelisay hay-adaha qaabilsan gurmadka degdega ah iyo ka jawaabidda xaaladaha degdega ah ee ka dhalanka roob xoogan oo wasaaradda warfinta dowladda federaalka soomaaliya ay ka degtay in qeybo ka mida soomaaliya ay kusoo socdaan xulashada warayso taageergaasaan saaree dhuucdan oo la socotaan waxaan dib ugu soo laabanayaa galmudug maalmin lasoo dhaafay waxaa deegaanada galmudug dhibaato ba-an ku haya xayawaanka leer ayaxa kaasoo dul dhegay deegaanada galmudug islamarkaasna daaqii xaalafiyey waxaan dhibaatadaas baa kasoo saaray xildhibaano ka tirsan ee aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odawa oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kana mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee galmudug ayaa sheegay in dadka reer galmudug gaar ahaan beeraleyda uu dhibaato xoog leh uu ku hayo ayaa loo baahan yahay in wax laga qabto islamarkaasna dadka halkaasi ku nool ee gumaadaya wuxuu sheegay in ayaxa xalufiyo dhul daaqsimeed fara badan oo dadka beeraleyda ah ay beerteen islamarkaasna uu cabasho usoo gudbiyo dadka ku matala reer galmudug dowladda federaalka soomaaliya isagoo warbaahinta kula hadlay magaalada caasimada ah ee muqdisho ayuu ugu baaqay madaxda dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamiga ah in gargaar ay la gaaraan dadka reer galmudug si loo badbaadiyo nolosha dadka xoolodhaqatada ah ee ayaxii dhibaatada xog leh oo ku hayo
maantay waxaan shirkan jaraa'id u qabtay waxaad ka warhaysaan maalmihii lasoo dhaafaba noo shir jaraa'id kala duwan oo ka uga hadlaya arrimaha galmudug inaan ka hadlayay intooda badan dabcan waxay u badnaayeen ama soo bandhigid ama ra'yi aan qabno ama arrin aan dood ka qabno shirkan jaraa'idee maanta waa ka duwan yahay shirarkaas jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay xiriiro laygala soo sameeyey deegaanka ee dadka deegaanka ama magaalo madaxda galmudug iyo magaalooyinka kale kala duwan ee kuwaas oo ku saabsan ee dhibaato soo wajahday dadka deegaanka oo uu ku hayo ayax ee runtii maalmihii lasoo dhaafay ilaa bil hadda wax ka badanna deegaanka dhibaato ba-an ku haya ayaxaas oo runtii ku yimid qax ama ama ama ka soo wareegay dhinacan deegaanka soomaalida iyo ilaa ethoobiya ka yimid waxaa asal ka ah ayaxaas imaatinkiisa dabcan markii ay iskala tacaashay dowladda ethoobiya ayuu wuxuu ku soo qaxay dhinacan soomaaliya hadda dalka soomaaliya afartankii sanoo lasoo dhaafay daraasaadka waxay sheegayaan ay samaysay faw iyo hay-adaha kale in guurkan ama dhaqaaqan ayax uu sameeyey mid la mida uusan samaynin afartankii sanoo lasoo dhaafay deegaanada galguduud iyo ilaa koonfurta mudug inteeda badan ayuu dayaxu saameeyey markii hore afar iyo labaatankii oktoobar ilaa dhowr wax ku dhow usbuuc ayuu dhaqaaqiisu socday asaga oo loo badinayo inuu u dhammaaday dhinacaas iyo badweynta hindiya galay markuu deegaanadan oo dhan kor maray waxa marka runtii hadda culays kale waxay tahay laba arrin kow qayb ka hartay ayaxaas oo dhaqaaqiisii oo ku hartay deegaanka iyo intii uu marayey maalmahaas inuu ku dhalay deegaanka waxaad ku maqashaan mahmaah ayax teg eelna reeb eelkii ayuu deegaanka ku reebay kaasoo ah koronkoradii hadda waxaa marka dadkii iyo deegaankii culays ku haya koronkorada oo runtii haddii aan laga gaarin maaragtay wax cagaara iyo wax daaqa iyo waxay ku reebaysa deegaanka aan la arag eriyada dhuusamareeb keliya daraasaadka laga sameeyey waxay sheegayaan keliya inta u dhow magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug saddex kun oo tan wax ku dhow inuu maalintii ayaxa eriyadaas joogaa uu cuno daraasaadka ay hay-adaha soo saareen marka markii ay dadkii culayskaas la kulmeen aad ogtihiin dadkaasu dad xoolaleeya oo daaqa ku nool daaqii xoolahaas uu cuni lahaana waxaaba hal maalina iyo laba maalin ku soo rogaya ayaxii oo malaayiin ah dabcan dadku ayaha inay sidaas u fahmaan na waan jeclaan lahaa yaa wuxuu noqday inuuba dhulkii oo dhan isku bedelo qoryo dadka deegaanka marka dhawaqaas ay noo soo jeediyaan waxaan rabaa in aan dowladda federaalka ah murashaxiinteenna dadka reer galmudug madaxweynaha galmudug iyo madaxda maamulada ahlusunno iyo intii kaloo maamulada ka shaqaysa in aan iskaashanno una gurmanno dadka dabcan waxaan kaloo baaq u dirayaa hay-adaha beesha caalamka oo ilaa hadda aad mooddo in aan sidii loogu baahnaay qayladhaantaanu aysan dadku u gaarin waxaana asaas ka ahaan isleeyahay maamul la'aanta maamulkii hore iyo maamulka dhexe intii la dhisayey gaab lix bilood toddoba bilood ka sii badan ayaa ku jira ma rabo maanta inaan dowladda wax ku dhaleeceeya waxaan rabaa inaan dowladda ka codsanno wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradaha kale ee arrintaas u xil saaran xafiiska ra-iisul wasaaraha in dadkaas laga gaaro waxaa hadda looga hortagaa oo la isku dayaa in godad iyo dab iyo wax lamida iyo gaas iyo buufin yaroo dadka ay wataan oo gacanta ay ku sidaan inay uga hortagaan wuxuu u baahan yahay rushayn intaas ka weyn ama diyaarada loo kireeyo ama hercopters loo kireeyo wuxuu u baahan yahay awood intaas ka weyn marka dowladda federaalka ah iyo annagoo murashaxiintii ah iyo ciddii kale oo galmuduga iyo madaxweynihii ee, madaxweyne xaaf iyo maamulka ahlusunna iyo cid kasta iyo reer galmudug waxaan u baahannahay inaan iskaashanno wakhti adag iyo duruuf adagoo dadkeennu ay ku jiraan weeye runtiina ee, waxaa run ah haddii aanan hadda weliba asoo aad muddooyinkan maalmahan oo dhan shaqada waday ayaxu oo eh, koronkorada iyo ayaxeedu oo dee runtii sida ay wax u leefayaan ama u dhibaataynayaan geedaha u feenanayaan aysan ahayn si loo adkaysan karo waxaan ugu baaqayaa inaan iskaashanno arrintaasna dhaqaaq weyn ay ka muujiso dowladda federaalka ahu ma ahan dhaleecayn laakiin ilaa hadda wax tallaabaa iyo wax dhawaaqa oo aan aragnay oo wasaaradihii arrimahaas ay quseeyeen ee, ka hortaggii iyo wixii la samayn lahay iyo xataa u diyaargarowga ayaxu markuu hadda waxaan uu samaynaya halleeyo dhammeeyo geedahan iyo waxaan oo dhan dhibka uu geysan doonaa waxay noqon doontaa in xooluhu waxay cunaan waayaan xoolaha dhibka soo gaarana dadkuu ku imaan doonaa marka in ugu yaraan xataa diyaargarow loo sameeyaan codsanaynaa haddii ilaa yidhaahdo beesha caalamka iyo hay-ada gaar ahaan faw iyo hay-adaha kale ee quseeya arrimahan ka shaqeeya iyo hay-adaha eh, maaragtay n g oska kulli in dee loo soo jeesto deegaanka yaan yaan codsanaynaa odayaasha dhaqanka iyo dadka iyo kullina in la iskaashado oo dadkaasna kaalmaynaya haddayna soo gaaraan si fiican loola macaamilana waa kula talin lahayn aad iyo aad baad u mahadsantihiin aniga waxaan shirkan jaraad u qabtana inay ahay qof ka mida reer galmudug danaynaya wanaaggeeda iyo maaragtay horumarkeeda markaan xildhibaankanimada keliya ku shaqaynayana sidaanaan u shaqayn jiray hadda oon madax- murashaxnimo ahna waan u shaqayn doonaa haddii aan wax kursiga helay iyo haddaan waayana reer galmudug mar walba iyo reer soomaaliyaba inaad dantooda ka shaqeeyaan diyaar u ahay
cabdiraxmaan maxamed xuseen odogaa oo ka mudan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada galmudug ahna xildhibaan ka tirsan aqalka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayuu kaas ahaa oo kheyl dhaan ka muujinay ayax fara badan oo dhibaato xoog leh ku haya qaybaha eh, qaybo ka mida deegaanada galmudug xulashowle sidaa dhegeysanaysaa radio adana waad la socotaan ee markaana waxaan aadayaa war kooban oo kasoo baxay dowladda mareykankaas oo shan malyan oo doolar ee lagu duldhigay horjoogo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab cidda soo sheegta xog sahli karta in la qabto ama la dilo mas-uuliyiinta dowladda mareykanka ayaa ku dhawaaqday almarin shan milyan oo dollar oo lagu bixin doono akhbaar kasta oo lagu hogaamin kartaa soo qabashada nin la rumaysan yahay inuu yahay muwaadin mareykanka oo ugu darajada sareeya ee xubnaha ururka al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama ninkaas oo lagu magacaabo jedan swan mustafa oo ah soddon iyo toban sana jir ayaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan inuu taageero siiyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama mustafa ayaa waxaa loo haystaa dambiye uu geystay inta u dhexaysay labada kun iyo sideedii ilaa labada kun iyo toban iyo toddobadii waxaa la rumaysan yahay inuu iminka kaalin mug leh uu ka qaato qorsheynta howlgallada ururka al-shabaab ee ka dhanka dowladda federaalka iyo dowladda waddanka kenya dacwadoogayaasha federaalka mareykanka waxay sheegeen in mustafa uu u dhashay gobolka ee fiscon ha yeeshee uu ka barbaar dagaalamay ee xaafadda sera ee layirahda magaalada sintiyoko ee gobolka california waddanka mareykanka mareykanka wuxuu kasoo tegay sida ay sheegeen sanadkii labada kun iyo shantii isagoo aaday yemen kadibna ugu sii gudbay soomaaliya sida uu sheegay storia beda oo madax ka ah f b i da mareykanka oo qaabilsan ee dambiyada ninkaasi kadib waxaa la sheegay in waqti aan la shaacin uu ku biiray ururka al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama qayb ugu dambeeya barnaamijka ee soo gaarna waxaad kusoo dhawaataan kalamaan adduunyada warkiyo wacaalka hagee waagii baryaba warsidaha ka eeg wixii soo kordhiyo siduu yahay wakhtigu wareedhaa markaan heestaas iyo salaada caadle ee caashakiin maqlo weriyaa wax la yeelan xasuustaaye yaa la xiray maanta yaase la dhaawac weriyo waa ruufiyaan ruufiyaanna in layska qabtaa waa fiicanta warniyow runti inoo la sheego rufiyaangnama sheentay war ninkii hela talaawacaan hele maqal waanado waxyeellada u diid wariyaha xaq dhowr tix ninkii hela gabay wacan hele maqal waanadood waxyeelada u diid abwaanada xaqdhoor war abwaanada ayagaa iscaleemasaaray maanta waxaa laga dooday sharciga saxaafadda war xeerka warbaahinta golaha wasiiradu waa ansixiyeen golaha shacabkuna waa ansixiyeen qodobo badan oo saxaafadda caqabad ku ahna waa ku jiraan weriye cabdalle axmed muminna wuxuu yidhi saxaafaddu haddaysan ka hortagin xeerkaas ma sii jiri doonto araada horaa waxaa loo yidhi biyo intay ku soo gaarnaa meel iska moosa ee saxaafadda ma iska moosaano gooyo ogo moosabgooyo ka baxaya ka doon war xeerka saxaafadda markii la akhriyey qodob kastaa wuxuu ka bilaabanayaa dembi wuxuuna ku dhammaanayaa dembi waxaana la leeyahay wariyuhu hadduu dembi galo haddii dembi lagu helo haddii maxkamaddu dembi lagu saaro marka goormaa saxaafadda iyo wariyaashu dembiga noqdeen aan holoshin walmooshiidin gogol dembi aada hata lanfidsado hay aadin la aadin hooy aan wariyaasha waxaan dhihi lahay markaa camal maayada mooya ku jira aan dhahnaa unuka sharcigaasayti wax badanaa ku jira ee alla fiirsado been badana maxaa mooya badgeeya annanka badanaan ku tumannaah war adeero mashaqadii muuse handaraab ayaa haddana idin soo gaadha idin kala oo saxaafaddii baa la laabi rabaa miya war qodobka ugu darani waxaa weeye guddiga loo samaynayo saxaafadda sagaal xibnood weeye saxaafaddu saddexay ku leedaha la yidhi xeerkana ayadaa lagu maamulayaa baa la yidhi marka waxaan u malaynayaa saxaafaddu inay noqon doonto marka waxaan u malaynayaa saxaafadda xaalkeedu inuu noqon doono yaa loo dacwoodaa yaase laga dacwoodaa dawlad kale ma joogteen horta idinka xaadhib idin gal xeerarkaa saxaafadda haddii la ansaxsay idinkuna iskama ansixisiinoo xaa idinkaga halaabaayo mahaas ilaa waa ansaxe war saxaafadda warkeeda waxaan u fahmay golihii wasiirrada waran iyo gaashaan ah mar hadday ansixiyeen golihii sacabkuna ansixiyey hadda ay aqalka sare hor taallo bal guddoomiya cabdi xaashi iyo sanataradu inay ka hor tagaan in laga dhur sugaya ilata iyagaa dhiig ku dambeeyaah haddii sanatarada dhiig ku jiro golaha sacabka ma biyaa ku jiraad tiriheen war aqalka sare nabadii nolol ma ahan warayga gaashaan uma kala baxaan war maya aqalka sare sida shacabka ay dulman yihiin oo dastuurka kuma jirtaan baa la yidhi iyaa war samatarow soo dhowaaw maxaa loo dhahayine hooy aan waxaa ka cabsaa aqal sare aqal sare si u fifiiri haayeen saxaafadan ofsayd in lagu fasaxan ka cabsaa war saxaafadda haddii la kala diro malaagaada ma iska gaaditida maxaa kaa galay aryaadhaha aqalka sare waxaan dhihi lahay rigoore ama benalti mugay ku hor yaalliin waa la dhalshaahiyay idinka baxsan tani war anigu waxaan dhihi lahaa rigoorahaas hadduu ka fakado aqalka sare madaxweyne farmaajo inuusan saxiixin war waxba ha baqinina madaxda sare xilligay mucaaradka noqon lahaayeen baa dhow saxaafaddana godobka geli maayaanoo kama maarmi doonaan bacdee meel ay ka qaylqaylayaan ay rabaan mayno magey bannaanka joogsadaan warwariye ayaanla xuseen cabdi wuxuu yidhi kalamaan waxaan ku fasiray waa yeel hortiisa caanaha loogu barxaa koobiga ka soo hor jeedana waxaan ku fasiray waa yeel caana masaasad lagu siinayo sida carruurtii warnimiya war mahaytana arrintii galmudug hallama ka alleytyaalla eri odayaalkii hildhibaanada ha hulin lahaayeen la hareeo lafadoohaya la eri ka dambena hildhibaanada iyo ha hulaayaanga la eri wadaadadiina iyooga dooni mayna leeyiin yaa hirti dhahfidhan hirtiya dhahfidhan i mawla'i musharaxiintii haano ka mid aho odawaa'inka horeeyona mayba leeyiina ciidamo itoobiyaan ee wana hanii wareejiya laha aruursiday doorashada siditii koonfur galbeed amal la afgambiyo lafadoohaya leeyiin ayadoon hal musharax la xirin wax suurtogalaya ma lah reed halaha hiiroomays ay laha hiirnee galmudug gudahay usbeela asaljeendaaytiyo gabalkii annagada doonta may haay kasaasanahe wallaahi aan la yeelaynin oo bilaahi la yeelaynin annagaa etoobiyana loola karaysanahayaa aasaan lagu gor wareejinahayaa xilka aan rabnayna waana la kala wareegayaa wallaahi sidii koonfur galbeed aanan yeelaynin oo bilaahi warajara war madeeyow dagaalkama daro aad iska ilowd war warajarana maxay madeeyow ma garan reer galmudug abaygan aad sheegtay warnimayo horta anuu qayb iyo xukun waxa la yidhaha afkaan ka maqli jiray laakiin hadda midda galmudug ka socota si baraatikaala baan ugu daawaday war jenaraal galaal wuxuu yidhi itoobiyaankan laga qaylinayaa waa ciidan ciidan hore u joogay lagu beddelay ee wax cusub ma aha war xildhibaan cabdixakiin wuxuu yidhi ma jiraan wax ciidamo itoobiyaanoo dhuusamareeb la keenay waana ciidamadii hore u jooge marka ciidamadu dhaqdhaqaaqyo waa samayn karaan madasha xisbiyada qaran oo xogeeyo hayna wuxuu ku eedeeyey inay ka been abuureen ciidamo etoobiya in la geeyo dhusmareeb war hadda ka hor xilligii kacaanka waxaa la yidhi noolo kastoo qalad geystaa waa in la ganaaxaa marka nin baa beertiisii ratigiisii daaqay waa soo hoggaamiyey saldhigguu ku soo xiray wuxuu ratigaani qalad buu geystay beeruuna boob ku daaqay ha la ganaaxo kadibna ganaaxii beerta uu daaqay ayaa ninkii lagu xukumay beerta iyo ratigana isagaa isku lahaa lacagtii ganaaxa laga qaada ratigiina waa wad marka xildhibaan cabdixakiin ninkii ratigiisa eedeeyo u eega war cadaalad bislaatay ay ahayd arrintaasu annagu marka etoobiyaankii sufaan rabnay ma etoobiyaan nabadii nololahan rabnaa
hunkoolkii galmudugow geeka hunkool rasme e eta war etoobiyaan meesha weligood waa joogi jireen dhuusamareeb inta dhaafaanay ceelbuur iyo galcad tegi jireen maxaa ku daatay kuwaan warnimiyaw mayleeray eeran lanki ama oloisa ka shakiisanya shaki iyo ka jiro iidinka mbubuuniyo hayaan warmada isaaqow iiraan warkama hayside doodbaxyaa ka socdo war beentaan iska daaya hiiraan afar sano ka horan xiriirka u jarna dhuusamareebna ma tegi karaan war hiiraan daadadaa ku fatahaye bannaanbax kama jirin alaayadan etoobiyaan amba hore ha u joogo amba haddaan ha yimaadeen cabdiraxmaan odawaay wuxuu yidhi doorashadaanaa lagu afduubaa ciidanka la keenay muga anigu waxaan intaas ku dari lahaay ey etoobiyan yaa odawaay ayaantaa waa is eedayeen etoobiyan yaa odawaay ayaantaa waa is eedayeen war qoorta kareen wax qaylo laga hayo weli ma jiraan aryaa nagashibda qoorqoor ilmasagaa biyuugu socdaane warwariye baafu wuxuu yidhi guura galmudug waa uu ka tanaasule war adeer war ma haysaane faysal cali waraabe wuxuu yidhi anigii axmed madoobe waa kulannay buu yidhi anigiiyo guddoomiyaha onelefna waan kulannay cumar cabdirashiidna waan la kulmay buu yidhi bacdeen soomaaliyan ku soo naqaynaa masiri war niyo dhegaystaha naga horboodine waxaan ka wada hadalnay buu yidhi soomaaliya sidii loo badbaadin lahaa oo soomalilanna waabuska iloobay arqowdhanow faysal liinti aad sheegi jirtay ama uu xabsiga ku cabi rabaahe war faysal wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo etoobiya wuxuu siiyaa afar dekedood marka dekedahaas waa in laga badbaadiyaa buu yidhi war madaxweynaha soomaaliya asagoo beer aadisaabo ku tallaalisi war adeer faysal waa waalan yahaye dekeddayada berberi kuma jirto caqliga owr guuraysa allaha kaa saaraan maqli jiray ma dekedo iyo beera laisku beddelaa haddana war anigu waxaan dhihi lahaa hor in loo dhaqaaqoo dekedo jiridda loo dhaabo ama la'idu waa dhibi inaan xidhanno dhaaraanka ganacsiyo isdhaafiyo inaan dhuranno faa'iido dhidif kama qabo waa ha koro jeer dhaqaaluhuye dhabbehe la mari waa su'aalaan ku dhiiraday anugu faysal midaan kula yaabana soomaaliya waa ka go'nay iyo soomaaliya badbaadadeedaan ka wada hadalnay siduu labadaa isu waafajiyaan kula yaabana gogol fidsiyow ka wadyaa waa soo socoya guddoomiyaha maxkamadda sare miyaa laga dhigaa aw ku falaa wasiirka maaliyaddaa laga dhigaahe war waa injineere wasaaradda howlaha guudaa loo dhiibaya war waa war badan yahay wasaaradda warfaafinta uu ku fiican yahay war waa somalilan darbiyuur ah war hadduu rabo ra'iisul wasaare ku-xigeen baa laga dhigaya war war maysiine shirkii eegad ee etoobiya ka dhacay madaxweynihii maanta uu ka soo laabtay ma ka soo xanaaqiyey war nikaahi usanseediya dhiiya ka aleh awal inuu aaday goormaa la sheegay war mucaaradku waxay dhaheen madaxweynuhu meel u aado etoobiya u jecel yahay waraa maalintii feebaraha ee doorashadu dhacaysay etoobiyaan nacaybaa codkii beddeloo madaxweynuhu ku guulaystay goormaa caashaqa etoobiya nugu dhacay waryaadadan war hayno war moogahaa tihiine etoobiya isbeddelaa ka dhacay soomaaliya iyo etoobiyana waa hormuudka geeska afrika aryaanaha waxaa layidhi doqonimihii lagu dagaalay ogeed ee meeshu lagu heshiiye ma ogeyn mugga etoobiya abiy axmedaa madax ka ah waana nin oromaahe tigree ma aha warwarka waa ku dhex waalateen ee dhegaysta igad waxaa guddoomiye ka naqata suudaan warwar ma isiine xisbigii cumar albashiir ee suudaan xukumi jiray waa la kala diray aryaada hore waxaa loo yidhi nin iyo xoolihii iskalama heraan warwar ma haysiine guddoonka baarlamaanada afrika jabuuti ayaa ku guulaysatay warwar ma haysiine soomaaliya arrin weynaa ku soo korortay maroodi ma ka weynta eelishalan guuroeleeray warwarkaa naga dhex gelin inan dhegaysta gobolka sool waxaa la yidhi dahab laga helaa laba beelood ku diriraysaa oo ma qaybsadaano ma qaybsadaano afar beelood iyo bar miyaad u qabtaa war wax la qaybi karo waa ka badan oo dhulku iska daadsan yahaa la yidhi inan dhegaysta allow mahaas yaa ii geeya war adiga cimriba kuma dhimanaan la dhegaysto marka waxaan la yaabanahay haddii shidaal naloo soo saaro saan ugu heshiin doonno yaan nugu heshiisiinaya war shidaalka afar beelood i balaan qaybsadaana aryaada dahab meel cidlaa iska daadsan miniin lama beeloodoo walaalaahu ku heshii weysa xabbad shidaal yaa naloo qodinaha nala ka dhaafo waa ku la'ahaynaahe warniyoo dahabkan aad sheegaysaan bangiga jumhuuriyadda somalilan ayaa loogu subayaaba war soomaaliyu weligeeda meel cidlaahoo bannaan isku layn jirtay hadda hadday dahab ku dirirtay dagaalkeedu sababuba leeya war shidaalka ugu horreeya galmudug aa laga qodaayo naga aamus dooni mayno wallaahi aan laga qodayno ibillaahi laga qodayno reer hibilka dhulkoodii miyaa laga qodahayaa war cabdullaahi shaxsan waa ka yidhi laba kastoo rabitaankoodu midoobo dagaalka filo war war ma haysiina london war aan ku farxaan ka maqlay masaajid ku yaalla bartamaha magaalada waxaa loo fasaxay aadaanka mikrofoonadii bannaanka ahaa iyo ambarfayrada in laga addimo aashuun ku addin waa dhammaaday addin yaa bilaal miyaa bilaabatay war london waxaa ka dhacay la isku dila toorey baa dagaal jooga irlandan nabadaha ka dhow war masaajidka soomaalidu ku heshii weysay denmark uu ku yaal war ma waysan xishoonayn dadka soomaalida ah denmark ku diriraya masaajid yaxamar ku yaalaaba soomaaliyu ku heshii weyda xaad sheege war adeer ictiraafka hadmaad la siinaysaan warwar ma haysiine baar dheere shacab iyo shabaaba ku dirirayo war shacabka ha loo hiiliyo shacab ha loo hiiliya xaytaa ciidamada qalabka sidayaa u hiiliye war dawladdu waa nacab tahay shacab shabaab la diriraya war moosaa sacuudiga loo dhoofiyaa la yidhi candalaa curatay maa tirahayd war arigii maxay u diideen he waxaa la yidhi gobay dadaan aqoon baa baryahan laga dhagaystaaye ansekaygu waa lama huraan goor iyo ayaane hadal iyo qisiyo sheeko waa kalama maarmaane haddaan reer miyiga nahay waxaan caadi ula yaabnay qaarkeenna toos ula qosloonmaanka geli weynay xalay iyo habeen horena aan jiif isaga dhaafnay faransiiskii maali ugu tegey baadilkiiyo xoogga oo yurub ka soo duulayoo xadayay maalkooda oo gumaysanayoo shacbigii qaar ka mida laayey dawladdeennu xaajada markay aad u falanqaysay war gumaadka joojiya hadday dhihi aqoon weysay tacsiday gumaysi u direen sawfa shili mayso gardarrada caddaanka ah hadday madaxdu taageerto intaasaa ku soo koobay ayaanan sii badin war uhuru kenyatta wuxuu yidhi ciidamadiidu soomaaliya way joogaya inta shabaabka dhammaanayo war yaa wuxuu yidhi iyo waxay tihi maxaa ugu mashquulsan
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalema intaana ka bixin saaxiibaya haddaan markaan eegno magaalada dhuusamareeb ee galmudug warar aan ka helayno caaway magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxay sheegayaan in halkaas uu lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada ka howlgala magaalada dhuusamareeb ee galmudug sida ay sheegeen dad goobjoogeel ahaa oo ka agdhowaa hal dilkaasi lil uu ka dhacay dilkan ayaa waxaa la sheegay inuu ka dambeeyey askari kale oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kadib markii labada askari uu marna soo kala dhexgalay islamarkaasna mid ka mid askartaas uu midka kale dhur xabadood uu ku riday warar aan helayna waxay intaas ay ku darayaan in askari dilkaas geysta askari kale ay gacanta ku dhagan ciidamada amniga ee kusoo dhuusamareeb islamarkaasna haatan uu ku xiran yahay saldhigga dhexe ee dhuusamareeb laamaha amniga magaalada dhuusamareeb ee galmudug weli kamaysan hadlin falalka dilkan askariga ah ee maanta ka dhacay dhuusamareeb waxaana dilkaasi uu ka soo hadayaa xilli amniga magaalada dhuusamareeb si weyn loo adkeeyey lana filayay inay dhacaan doorashooyinka hogaanka galmudug barnaamijka intaasuu caawa ku dhan yahay barnaamijka waxaa soo salan karna caawa ka timin anigu xasan axmed maxamed saaxiibka iyo cumar axmed raxim saaxiifiya maxmed nur axmed oo goron ugu soo biiray ayaa dhanka farsama barnaamijka caawa qabla salaatan intaan barnaamijkan dib dib ugu kulmi doono nabaday
wixii laysku dilay wixii dembi dhacay ka digtoonaw dambulaaqay noqotee wixii dalka gubay wixii laysku dilay wixii dembi dhacay ka digtoonaw dambulaaqay noqotee dulmi doonoo dulmi diida aan aragnee
dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad bulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad bulaaqay noqotee
dulmi doono dulmi diidaan digtoona dabulaqay noqote dulmidoona dulmidiidaan aragne dulmidiina dulmidoona ha isu noqon dulmidoona dulmidiidaan aragne dulmidiina dulmidoona ha isu noqon
dayn dambeetoon dib u bixiyaan ka dardaarmee ka digtoonow dad bulaaqay noqotee dayn dambeetoon dib u bixiyaan ka dardaarmee ka digtoonow dad bulaaqay noqotee
dulmidoona dulmidiidaan aragne dulmidiina dulmidoona ha isu noqon dulmidoona dulmidiidaan aragne Hata ta iyo ti utarta ader matagaye